hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed h e r s iyada oo ka duuleysa badqabka habsami u socodka duulimaadada iyo ilaalinta xuquuqda shacabka soomaaliyeed ee safraya ayay u cadeyneysaa shacabka soomaaliyeed in howlaha safarada gudaha iyo dibadda ay cadigooda u socon doonaan maanta ooay taariikhda ku beegan tahay laba iyo labaatanka bishii koowaad labada kun shan iyo labaatan dowladda federaalk soomaaliya waxaa markasta waajib ka saaran yahay in ay daboosho baahida shacabka in ay daboosho baahida shacabka safraya dal iyo dibed haddaba hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed h e r s waxaay ka digeysaa wararka ay shakhsiyaadka ku faafinayaan baraha bulshada kuwaasoo lagu sheegayo inay safaaradda gudaha carqalad ku imaan doonto maanta oo laba iyo labaatanka ah bisha koowaad labada shan iyo labaatanka iyadoo go-aankaasi uu yimid kadib markii h d r s iyo maamulka garoonka anaacadda soo saareen amar saameynaya shirkadaha aan diyaaraduhu u joogin kuwaasi oo marka ay rakaab soo xaadiraan ay ka dhalatay tacdiyad baaxad leh oo sababay cabashooyin xaddhaaf ah ugu dambeyn wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxa ay diyaar u yihiin in ay shirkadaha diyaaradaha ka ganacsiyaan in ay si waafaqsan sharciga u gutaan shaqadoodii una adeegaan shacabka